الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد أصبحت دماء المسلمين في هذا العصر أكثر دماء الآدميين إراقة وأرخصها ثمنا فقد استبيحت من قبل أعدائها كما استبيحت من قبل أبنائها ولقد ورد في دين الله وشرعه من الزواجر والوعيد الشديد فيما ما يكفي المؤمن في التحفظ من إراقة دم أخيه المسلم حتى قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر الذنوب شناعة وأعظمها قبحا وأكبرها جرما عند رب العالمين بعد الكفر والإشراك بالله سبحانه إراقة دم المسلم فإليكم اليوم عباد الله أحاديث نبوية وآثار سلفية فيها حرمة دماء المسلمين علها تكون بإذن ربنا سبحانه زاجرا لنا ولغيرنا في الخوض في دماء المسلمين بأضعف الحجج وأوهى الشبه التي لا تسمن ولا تغني عن جوع جاء جماعة من الخوارج إلى الصحابي الجليل عمران بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه ورأسهم نافع بن الأزرق رأس الفرقة التي يقال لها الأزارقة فقالوا هلكت يا عمران قال ما هلكت قالوا بلى قال ما الذي أهلكني قالوا قال الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله قالوا وأنت سمعته من رسول الله قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالربش فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شققت بطنه لكن نعم فهلا شققت عن بطنه قبل ما تكلم به فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه فقال رجل يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في بطني قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عنه رسول الله فلم يلبث يسيرا حتى مات أي مات الرجل القاتل قال فدفناه فأصبح على ظهر الأرض نبذه قبره وخرج إلى ظهر الأرض فقالوا لعل عدوه نبشه فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب وفي الرواية فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله رواه ابن ماجه في سننه وقد سعاه العلامة الألباني رحمه الله إخواني في الله وحاوي من صحابي لنا عمران الحسين جماعة كمدة خوارجته ولغو يقانو إني حق دركو قاليسيان مسلمين تا دي قودنا يحلاشدان يغو وحد جاي وحد دليل عدان هيسن جماعة سواها هقامين يي نافع ابن الأزرق منك الله يراهده وجماعة خوارجته كمدة لنا الزارقة مدى حوذي يا شيخ حوذي يوذي قودها cimraan ibnulxusein waxay ku yidhaahdeen cimraan oo waad halaagsantin cimraan ibnulxusein waa garanayaa khawaarij inay yihiin wuxuu yihi maan halaagsamin waxay dhahan me annaga ayaa ku nidhiyo waad halaagsantin war maxaa i halaagay buu yidhi waxay yidhahdeen ilaahay wuxu uhi waqaatiluuhum xataa laa takuna fitna dadka la dagaalama ilaa fitna dhulka ay ka dhamaanayso dadka ay ugu yeedhayaan cimraan inuu la dagaalamo waa muslimiinta iyo xukaamtii muslimiinta ahaa ee u telinayey cimraan ibnulxusein wuxuu yidhi waanu dagaalanay ilaa aanu gaaladii kufaartii mushrikiintii dhabta ahaa aanu ka erinay dhulka fitnadiina meesha aanu ka saaray haddii aada doonaysaan inaad wax iga dhegaysataan waxaan idiin sheegi doonaa xadiid aan ka maqlay rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim waxay yidhaaheen xadiidkaa ma naga hubtaa ma adiga ayaa rasuulka ka maqlay cimraan ibnu xusein wuxuu yihi haa waxaan goorjoog u ahaa rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim oo ciidan muslimiinta kamida diray si ay ula soo dagaalamaan qolo mushrikiina labadii ciidan ayaa kulmay oo waxaa dhex maray dagaal qadhaag waxaa dhacday buu leeyahy ciidankii muslimiintu inay eryadeen kuwii gaalada gaaladii ayaa daba jeedisay nin kamida saxaabada ayaa waxa weeriyaday nin kamida mushrikiintii seeftii markuu dul hadhiyey buu yihi ashhadu an laa ilaha ila allah ana muslim wua shahaato wuxuu ihi muslim baan ahay kama aanu aqbalino hadalkiisa ma dhegaysan qoorta ayaa uu ka jaray oo halkaasi ayaa uu ku dilay ninkii waxaa ku dhacay argagax isaga laftiisii ayaa baqa u galay rasuulka ayuu u yimi caleyhi afdal salaatu watasliim wuxuu yihi rasuulkii ilaahay o sidaasi ayaa dhacday rasuulku wuxuu ku yidhi oo miyaad ninka calooshiisa jeexdid si aad u ogaato qalbigiisa inuu iimaan ku jiriyo in kale wuxuu rasuulka uga ugu jawaabay rasuulka ilaahayow haddaan qalbigiisa jeexi lahaa miyaan ogaan kari lahaa waxa inuu iimaan qalbigiisa ku jiriyo in kale ila iimaanku wax muuqda oo la taaban karo aan arki kara maahe rasuulku wuxuu yihi calayhi afdal salaatu watasliim isagoo ninkaa canaananaya hadalkii uu ku hadlay maad aqbalin oo qofku mar hadduu ashahaatay uu kuhi muslim baan ahay intaa inaad ka aqbasho ayay ahayd oo intaa uu kuu muujistay aada ku xukum siiso ilaa aad ka arkaysid intaa kadib gaalnimo cad oo inay gaalnimo tahay aan la isku khilaafsanayn oo ilaahay subxaana watacaala agtiisa daliil aada uga haysatid marka wuxuu ku yidhina maad aqbalin calooshiisina maad jeexin buu yihi rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim ninkaa waa iskaga aamuso waa ka jeestay si uu dadka ugu muujiyo dembiga uu galay inta uu leegyahay waxa uu leeyahay cimraan ibnulxusein ninkii maba sii noolaanba in yar kadib ninka laftiisa ayaa dhintay ninkii ninka dilay wuxuu leeya waanu aasnay dhulka ayaa soo tufay oo banaanka dhulka ayuu usoo baxay qabrigii ayuu ka soo baxay isagoo meyda kadib waxaanu isnidhi war malaa qola cadow u ahayd baa qabriga ka soo qoday oo ninka banaanka usoo saartay waanu ku celinay niman addoomma aanu wadanay baanu ku dhawa bal ilaaliya qabrigiisa gaadh ka haya bal inay cidi ka soo saaraysiiyo in kale haddana waxaa dhacday in mar labaad haddana qabriga dushiisii loogu tegay mar labaadkiina waxaanu isnidhi buu leeyahay saxaabigu war malaha inamadu way seexdeen oo iyagoo hurdaa loo soo weydaarto qabriga laga soo saaray qabrigii baanu ku celinay annaga laftayadii baa gaar ka qabanay buu leeyahay cimraan ibnxusein annagoo anagu gaar ka hayna ayuu qabrigii meydkiisa ka soo baxo dhulka dushiisa haddana aanu ku arag rasuulka caleyhi afdal markaasaanu ku tuuray jeex jeexyadaa dhulka meel kamidaanu iskaga tuuray markii xabaashiyo qabrigu waa aqbali waaye waxaa riwaayad kale ku soo aroortay in rasuulka loo sheegay ninka arrinkiisa oo rasuulku yihi calayhi afdal asalaatu watasliim war dhulku wuxuu aqbalaa oo lagu aaso o aanu soo tufin isaga kuwa ka shar badan gaaluu dhulku aqbalaa kufaara laakiin ilaahay baa subxaana watacaala arrinta xikmad ka wata wuxuu ilaahay subxaana watacaala doonay inuu idintusiiyo xurmadda ay leedahay kalimatu laa ilaha ila allah oo qof ku dhawaaqayo o shahaadanaya si yaroo fudud aydaan u dilin xadiidkaasi walaalayaal waxa uu ina tusinayaa qofka muslimka ahi inuu iska hubsado dadka muslimiintaa dhiigooda inaanu ku dhiiranaan oo aanu ku degdegin qisadani maaha qisadii ka dhacday saxaabigii usama ibnu zayd la odhan jiray waayo usama ibnu zayd markiiba ma dhimane muddo ayuu sii noolaa waa qiso labaad oo iyaduna masaladaa lafteeda xidhiidh la leh qofka muslimkaa dhiiggiisa ha banaysanin adigoon u haysan xujo cad oo yaqiinah oo ilaahay subxaana watacaala aada la hor tagto ninkan saxaabigii wuxuu haystay shubho ama wax daliil aan ahayn laakiin daliil u eg oo ninkaa dhiiggiisa uu ku banaystay nin gaala oo muslimiintii laayay oo markii muslim uu seeftii dul hadhiyey ashahaato yihi muslim baan ahay qaraa-inta iyo xaaladda ku wareegsan oo dhami waxay tusinaysaa oo qofku uu is odhanayaa markiiba waa ninkan ashahaadu ka dhammaahe seeftu muu kaga dhuumanaya laakiin rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliima aqbalin mar haddaanad qofka qalbigiisa gaadhi karin oo ashahaadu iyo imaanku inuu ka dhabi aanad soo taaban karin intaa uu kuu muujistay inaad ku xukum siiso ilaahay subxaana watacaala kugu addoonsado si loo muujiyo dadka muslimiinta dhiigoodu xurmada uu leeyahay rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uma cudur daarinoo mu odhan waa nin mujaahid oo cadowga la jihaadayay buu ahaa ninkanina ashahaada waa ku dhuumanaya ka dhab ma ahayn bal rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim siduu u canaantay waynu aragnay inuu rasuulku ka ka hijiroodo uu ka jeesta baynu aragnay ilaahayna subxaana watacaala dadka muslimiinta dhiigoodu xurmada uu leeyahay si uu u muujiyo waxaa rabbigeen subxaana watacaala ninka uu ka muujiye calaama min calaamaati suui khaatima calaamad kamida calaamadaha tusiya in qofka khaatimadu ay ka xumaatay bal waxaad ka warantaan qof mayd oo dhintay oo dhulkuba uu aqbali waayo marka la aasaba dhulku uu soo tufaayo markaasaa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi afdal salaati watasliim dhulku waxa uu aqbalaa kuwo isaga ka shar badan laakiin arrintan ilaahay xikmad buu ka lahaa wuxuu ilaahay doonayay inuu idin tusiyo kelmaddan laa ilaaha ila allah in ninkaa uu dilay uu ku dhawaaqay xurmada iyo qiimaha waxa weeyaan ay leedahay walaalayaal wuxuu rasuulkeenu mar kale inoo sheegay qofka muslimkaa isagoo jannada mutaystay oo albaabadeediiba yimi inay dhacayso jannada in laga celiyo sababta looga celinayaana aanay wax kale ahayn ee ay tahay tacab dhiiga oo qof muslima uu ka daadiyey wuxuu leeyahy saxaabigu yihaa jundub qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man istataaca minkum an laa yaxuula baynahu wa bayna aljanna wa huwa yaraa baabaha mil-u kafin min dami imri'in muslimin yqulu la ilaha ilا اllah yuhriquhu bغayri xilih kaanama ydbaxu dajaaja kulama tacarada libaabi min abwaabi اljanة xaala baynahu wa baynah اlmaqtul yunaasicu qatilahu ilى rabi اlcaalamin rawahu cabdالrazaq wالطabarani fi اlأwsط qala alxafid ibn xajar fi fatxi اlbari wa huwa waciid shadid liqatli اlmuslimi bغayri xaq rasuulku wuxuu yihi calayh afdal الsalaaةi wالtasliim waar iska ilaaliya in midkiin isagoo jannadii albaabkeedii arkaayo laga celiyo oo sababta looga celiyana ay tahay sacab dhiig oo uu ka daadiyo qof muslima qofka muslimka oo dhiiggiisa markuu daadinayo isaga aada arrintiisu ay ula fududayd kaanama yadbaxu dajaaja markuu dilaayo ugamu duwanayn xabad digaaga oo u gowracay mar kastoo uu yimaado albaab kamida albaabada jannada waxaa albaabka isu taagayo kii uu dilay isagoo la ina mari rabbigeen subxaana watacaala hayna kala xukume sidaas ayaa markaa janno loogu waayaya dadka muslimiinta oo dhiigooda la daadiyo mar kale waxaa rasuulka u yimi nin ninkaasi ansaarta ayuu kamid ahaa wuxuu rasuulka dhegta u saaray arrin uu doonayay cid kale inaanay maqal laakiin rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim arrintaa ma qarin wuxuu rasuulka dhegta u saaray ninuu isagu ku tuhmaayey nifaaq inuu dilo qoorta uu ka jaro laakiin rasuulka ayaa la jahro hadalkii kor u qaaday jawaabtii alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah war miyaanu ninku a shahaadanayn buhi ninkanaad doonaysa inaad disho qaala balaa ya rasuula allah walaa shahaadata lah waa shaahataa afka uu ka yidhaahdaaye ashahaado been la weeyi ka dhab maaha aniga ayaa og rasuulku wuxu uhi calayhi afdal salaatu watasliim alaysa yashhadu ana muxamada rasuul llah war moxamed rasuulkii ilahay inuu yahay miyaanu qirahayn qaala balaa ya rasuula allah alaa yusalli war ninku miyaanu tukan qaala balaa ya rasuula allah walaa salaata lah rasuulka ilah waa tukadaa laakin salaadu ka dhamaadu isagoo gaaloo murtada ayuu iska foorfoorsada faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ulaa'ika aladiina nahaaniya allahu can qatlihim rawahu axmed biisnaadin saxiix kuwaa ashahaadanaya la ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamada rasuulu llah ee salaada tukanaya waa kuwii ilaahay dilkooda uu diiday ilaahay subxaana watacala uu iga xaaraantimeeyey mar haddaanad ku haynin gaalnimo cad oo weliba xujadii lagu oogay oo intuu ridooday loo sheegay arrintaasi inay riddo tahay oo uu kusii adkaystay xujadii inta lagu oogay kadib wax dhiigiisa ku xalaalayaama jiro aqulu qawli hada waastaqfir llaha liya walakum alxamdu lilahi rabi lcaalamiin والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهdيه إلى يوم الدين rasuulkeenu عaليه أفضل الصلاaة والتسليم mar kale wuxuu inoo sheegay walaalayaal halista uu ku sugan yahay qofka dadka مسلimiinta dhiigooda xalaashanaya isagoo arrinta noocaasi ah wax xujayo wax daliila aan uhaysan bal dhiigga muslimiinta ku xalaashanaya hebel baa ii fatwooday iyo hebel ayaa i amray caaqibadiisi iyo cidhibtiisu waxa ay noqon doonto fi laakhira isaga iyo kii u fatwooday dhiigga muslimiinta u xalaaleeyey ayuu rasuulkeenu inoo caddeeyey calayhi afdal salaatu watasliim wuxuu leeyahay abu darda qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yajtu lqaatilu yawma alqiyaamati cala aljaada kii wax almaqtuulu yowma alqiyaamati cala aljaada qofkii la dilay wuxuu jilbaha u fadhiisanayaa maalinta qiyaame waddada ama jidka siraad dushiisa waidaa mara bihi qaatiluhu qaala yaa rabbi qatalanii haada kii dilay marka uu soo maro ayaa wuxuu odhanayaa rabbi ow ninkaasi ayaa i dilay fayaquulu lahu lima qatalta ilaahay baa wuxuu ku odhanaya war maxaad u dishay fayaqulu amaranii fulan waxaa jawaabtiisu ay noqonaysaa hebel baa i amray hebel baa ii fatwooday fayucadabu alqaatilu waalaamir wuxuu leeyahy rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu cadaabayaa kii wax dilee gacanta geystay iyo kii amray yihi orodo soo dil ama jaga ha isku haystaan ama siyaasad iyo mansib ha isku haystaan ama qabyaalada awgeed arrintaasi ha u amro ama shubahaatu lkhawaarij fatwadiisaasi ha ku dhisnaato kii amray ee u fatwooday iyo kii gacanta geystay ee dilay labadaba waa la cadaabaya buuhi nebi maxamed dabaraani baa xadiidka wariyey wabnu abi shayba sanadkiisuna waa xasan rasuulkeenu calayhi afdal salaatu watasliim mar kale waxa uu tilmaamay qofka ummadda nebi maxamed dadka muslimiintaa seef u qaato ee laayo isagoon kala saarahayn kuwooda xun iyo kuwooda wanaagsan ka gaalka iyagu ay magan siiyeenna dayn waaya ee u weydaartee dila qofka muuminkana dhiiggiisa aan iska ilaalinahayn oon ka taxadirahayn inuu rasuulku beri ka yahay buu tilmaamay oo dayro uu ka yahay nebi maxamed kaas qaala calayhi afdal salaatu watasliim fima rawaahu muslim man kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi libicahdi cahdah falastu minhu falaysa minii walastu minhu qofka ummadayda ku baxa buhi nebi maxamed hub u qaata oo seeftiisa iyo hubkiisa ku garaacaya kooda toosan iyo kooda qalloocanba oo qofka muuminka aan iska ilaalinahan oo iska dhowrahay oo ka gaalka ee cahdiga iyo ballanka laga galay lala galay ee magangelyada la siiye heshiiska lagula jirana aan dayn ahayn kaasi dayn iga yahay buri nebi maxamed aleyh afdal salaatu watasliim shaqo waxa weeyaan iskuma lihin walaalayaal axaadiistaasi waxa weeyaan aynu maqalnay iyo axaadiis kaloo fara badan oo rasuulkeena caleyhi afdal salaatu watasliim ka sugnaatay waaqica maanta dadka muslimiinta ah ee ay ku nool yihiin cilaaj iyo dawa ayay u noqon kartaa waxaynu maanta aragnaa dadkii muslimiinta ahaa oo dhiiggooda u daadanayo haddaad idaacad dhegaysato iyo haddaad telefishon eegto iyo haddaad jaraa-id akrido warka indhahaagu ay qabanayaan ama dhegahaaga kusoo dhacayaa mar walba wuxuu yahay muslim dhintay kulla yowm maalin kaste oo dhiiggiisa la daadiyo ama dhiiggiisa gaal ha daadiyo ama dhiiggiisa muslim kalaba ha daadiye weliba labada waxaa fara badan inta aynu maqlayno dhiigga muslimiinta ee muslimiina ay daadinayaan ama min ajli wataniya ha u daadiyaan ama ha u daadiyaan qabyaalada awgeed ama adduunyaha isku qabsadeen amaba se ha u daadiyaan shubahaad ay ku xalaashanayaan dadka muslimiinta dhiiggooda weliba labada ta dambe ayaa daran ninka qof muslima qabyaaladu dilaya waa la qancin karaa inuu daayo ayaa suurtagala waanaad aragteen qabaa'il islaayey oo haddana maanta walaalo ah wax allaale wax dhibaatay aanay dhex oolin qofka qof adduunye ku haysta adduunyada uu uga hadhaya arrinkiisu uu ku simanyay arrinta ku saabsan waddamada ishaya waa arrin waxa weeyaan dhammaan karta oo ku dhammaan karta labadaa waddan inay heshiiyaan imisa waddamo islaama isdilay maantana heshiis iyo nabadgelyo ku wada nool laakiin ta u darani waxay tahay qofka markay qalbigiisa gasho shubha shaydaaniya taasoo ku odhanaysa dadka muslimiinta dhiigoodu xalaal buu ku yahay oo waad layn kartaa kaa isaga loo taagheli maayo waa loo maaro waayaya saasi awgeed ba aimadu waxay tilmaameen kuwa kufaarta ee gaalada ah alyahuud wanasaara iyo qolada ladha khawaarijta oo caan ku ah muslimiinta xaqdarre inay ku gaalaysiiyaan dhiigoodana ay xalaashadaan labadaa qolo labaduba muslimiinta dhibaatay ku hayaan qolo gaalnimadooda waa la isku waafaqsany khawaarijtana in la gaalaysiiyo waa la isku khilaafay haddana waxay aimadu tilmaameen dhibaatada ay khawaarijtu muslimiinta ku hayaan inay ka daran tahay ta ay ku hayaan alyahuudu wanasaara wa kadalika waxa weeyaan ahlulbidaca kale ninka gaalka waxaa laga yaabaa annahu laa yataqarab ila allahi biqatlik dilka muslimka uu dilaayo inaanu ilaahay ugu dhowaanahayn oo hadduu waxoogay xoolaa ka helo ama uu iska maslaxo inuu daayo ayaa laga yaabaa laakiin ka khaarijiga ahi yataqarab ila allahi biqatli muslim wuxuu ilaahay ugu dhowaanayaa dilka qofka muslimkaa waxaabuu isleeyahayba jannadiiba waxaa kaa xigta inta kaa aada dilayso haddii xoolo la siiyo dayn maayo heshiis ma ogola xoolo ma ogola maslaxaad ma ogola sidaad salaada ilaahay ugu dhawaanayso janno aad ugu raadinayso ayaa dhiigga muslimiinta janno uu ugu doonaya waxa weeyaan uu ugu raadinaya dadka muslimiinta dilka maanta dhexdooda yaalla iyagu ay islaynayaana dhiiggooda ay daadinayaan isaga ayaa sabab u ah inuu ilaahay cadowga uu ku salliday alkufaar min alcarabi waalcajab min albiidi wasuud kuwa gaalada ee caraba ama cajama kuwa cadcad ama kuwa madmadow ilaahay muslimiinta inuu ku sallido waxaa sabab u ah ama asbaabta u waaweyn ka mid a dilka dadka muslimiinta dhexooda ay isdilayaan ee ay islaynayaan waayo ilaahay baa ballan qaaday in aanu qof muslima mid kaafira ku sallidahay walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila maxay tahay sababta loogu salliday sababtu xaggooda ayay ka timi wuxuu nebi maxamed ilaahay weydiistay anlaa yusalita calaa ummatihi caduwan min siwa inaanu ummadiisa ku sallidin cadow iyaga ka baxsan oo gaalo ah ilaahay subxaana watacaala arrintaasi nebi maxamed waa ka aqbalay xadiisu thawban aladi rawaahu muslim waa ka yeelay laakiin shardi baa ku xidhan faacطaanii anlaa yusalita ummatii calaa caduwan an laa yusalita calaa ummati caduwan min siwa ilaahay wuxuu isiiyey buri nebi maxamed ummadayda inaanu ku sallidin cadow aan iyaga ahayn ilaa goormuu ilaahay gaalada muslimiinta ka celinayo oon lagu sallidahay ilaa gaayadaa ama xadkaa la gaadhayo xataa yuhlika bacduhum bacda wayasbiya bacduhum bacda ilaa qaarkood qaarka kale ama kuwa kale uu halaagayo oo barhkoodba barhka kale uu qafaalanayo marka iyagu ishalaagaan iyagu ay isqafaashaan ee maxaabiisnimo ay isu qabsadaan markaasaa lagu sallidaya cadowga aan iyaga ahayn hada kalaamu nabiyina caleyhi afdal salaatu watasliim marka haddii la doonayo inay dawowdo tasliidka gaalada muslimiinta lagu saliday maanta oo dhiigoodii har iyo habeen ay daadanaya ay daadinayaan ha la ogaado dawadu inay tahay muslimiintu inay isdaayaan waxaa kaloo iyaduna ghariiba oo wax lala yaabaa inaan dhalinyaro ku odhanaya waxaan ka xumahay muslimiinta siday gaaladu u gelayaan oo waxaa lagu kiciyo lagu qiiro geliyaba ay tahay canjalado laga soo duuday shiishaan ama afghanistan ama falastiin oo ay ku duubantahay muslimiin la dhibaataynaya ayaa wuxuu ka qiiroonaya oo uu ka kacaya dhiiggiisu boqol uu ka tegeyba muslimiinta dhibaatada lagu hayo laakiin dawadiisu maxay noqotay isna inuu hub qaato oo halkii uu muslimiinta dhibaatada lagu hayo uu difaaci lahaa iyaga laftoodii waxa weeyaan uu laayo wuxuu doonaya ha ugu marmarsoodo marba magac buu u bixinaya mar uu yidhahdo riddatan baa loo dilo diintii buu ka noqday iyo mar uu yidhahdo maslaxatan baa loo dilo maslaxat almuslimiin baa ku jirta waxa weeyaan in la dilo daahirada noocaasiina caalamulislaami aada iyo aad bay uga fara badan tahay waxaanay kamid tahay madaahirta iyo muuqaalada maanta la rabo bilaadkan aaminkaa biidni illah aynu ku noolnahay in laga sameeyo marka shabaabkeena lagu leeyahay waxa weeyaan jaahid hunaa aw hunaak halkan ka jihaad ama halkaa ka jihaad halkan yaa lagu yaa lala jihaadayaaye jooga miyaanay beled muslima ahayn oo dadka jooga ee shahaadanayaan oo axkaamulislaam daahiray ka tahay oo ay muslimiin yihiin oo qaarkood ay ilaahay subxaana watacaala caasiyeen shahwatan qaarkoodna ilaahay ay caasiyeen subxaana watacaala jahlan weliba inta jahlan macsiyada ugu dhacaysa ay fara badan ma halkii lagu daweyn lahaa dadka in wax la baro ma halkii lagu daweyn lahaa dadka in khayr iyo dacwad la gaadhsiiyo oo la waaniyo ayaa lagu daweynayaa in la yidhaahdo ha lala jihaado oo ha la laayo soo dadkan masaajida ku tukanaya maaha kuwa laleeyahay ha la laayo seeftu ma indhay leedahay rasaastu ma indhay leedahay saxaabigii la odhan jiray sacad ibnu abi waqaas radia allahu canhu ayaa loo yimi waktigii fitanku muslimiinta ay ka dhex taagnaayeen markaasaa waxaa lagu yidhi arrintana khilaafada iyo maamulka adiga ayaa u mudan cid kaa mudani ma jirto maxaad ukici lahday meesha aada la fadhidaa wuxu hi anigu waxaan dagaalamaya oo arrintan aan ku dagaalamaya markaad ii keentaan seefle laba indhood iyo carab iyo laba dibnood seeftaas oo gaalka iyo muslimka kala arkaysa oo iyada marka sidaa ugu fiiqo arkaysa odhanaysa kadaakani waa muslime oo odhanaysa kuwadkani waa gaale oo le indhahay wax ku aragtay iyo af waxa weeyaan ay ku hadasho bimacnaa qof muslima anigu shubha ku dili maayo iyo taqliid iyo kiiro iyo xamaasad lay geliyey iyo fatwo aanan garanahayn wax allaale waxay ku dhisan tahay iyo wax allaale waxa daliil waxa weyaan ay cuskanayso almuslimuun maanta uma baahna fitno dhexdooda iyo iraaqati maziid min addimaac dheeraad dhiigooda kamida in la daadiyo almuslimuun bixaaja ila tacliim ila dacwa muslimiintu waxay u bahayen wax la baro in khayrka lagu dhex faafiyo loo yeedho bilxikma walmawcidati alxasana taasay u baahan yihin oo biidni illahi tacaala xaalkooda uu ku hagaagaya nin seef u qaatayna naftiisana halaag iyagana waa halaagi doonaa sharkii jirayna ma suulinaayo khayr maqnaano keeni maayo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma hdi dala almuslimiin wacallim jahilahum allahuma hdi dala almuslimiina wacallim jahilahum allahuma ansur alislaam walmuslimiin allahuma ansur man nasra hada addiin wakdul man khadla hada addiin allahuma calayka biacdaai alislaam fainahum la yucjizuunak اللهم انصر الإسلام والمسلمين الله